dawladdii ay ubaahanayaan oo dawlad ubaahanaya haddii intay tagto haddana meeshii ariga ay tagto haddana shacabkii haddana nimankii oo la deganaayo oo meesha oo maamulaya ay kusii dirto dawladdu waxa taas waa taas waa anagu waa ka eedeynaa dawlad aadan ugu eedeynaa arrintaas arrin aad u xun waaye marka waxaan leenahay dawladda ama nimanka niman soomaaliyeed waaye mucaawa waa la arki jire meeshooda ha joogaana faraxa ka qaado oo reerka dadka ayagaa maamaa dhib kuma qabaana faraxa ka qaadaan haddii kale waxa ay dawladda ay sameynaysa waxa ay- ay ay shacabka u roon maaha wax deegaanka u roon maaha dee ilaa hadda nimankii ay- dadkii lagu sii dira ayay noqonay hadda shalay da- daraab waxaa ka dhacday in awloogiy dhulkaas iyo ay tagaan ah, oo ay iska dhex galaan hadda ay kasoo laabtaan oo shacabkii hadda la yidhahdo ba- ba- nimankaas la shaqaynaysa ama la yidhahdo niman hadda saas oo kale oo loo xiriro loo loo garaaco marka barnaamijkaas oo dawladda dina isku dir samayso een een moobeelo iyo waxaas ay uqiimiso dadkii ay uqiimsatay moobeelan qaato iyadoo ay ka wadato ee, muxuu ahayd ee, ee, ma- ma- dadkii marka taas arrintaas arrin aad u xun waaye in dadkii shacabkii oo hubaysaneen oo masaakiinta ah oo de adiga dawladda noqonaysa hadii dadka dawladda dhamay adiga ad dhamaysa ya ya ya dawladda u noqonaysaa marka taas aad aad uga soo horjeedaa shacabka in la badbaadiya rabnaan labada dhinac